waan gartay marka muxuu ku daaran yahay walaaciinan maxaa imika soo cusboonaysiiyey ma dhacdooyin imika dhacay oo aad xasuusantihiin baa jirta walaacan hadda aan dalka kusoo saaray waxa keena waxa weeye dalka hub badan baa dalka lasoo gelinaya oo ciidamo ethoobiyaana ay soo geliyeen hub badan baa waxaa la keenay gobolka gado iyo gobolka muxuu ahaa south west by iyo bacol waa hub nooceeya hubkaasi haddaad noo yaro tilmaanto se xaggee ka soo galaa ama badda ama beriga ama diyaaradaha lagu keenaa siduu u soo galaa soomaaliya hubkaas xogaha haddaan markaan helayno hubkaas xuduudaha laga soo geliyey waxaana soo la socday ciidamo labisan astaanta amisom waxaana la keenay gobolka gado iyo gobolka waxaa la keenay bayo bakool baa hubkaas la keenay tiradiisa iyo noocyadiisa iyo sida uu yahay anna kama hubin karo laakiin waxaa laga rabaa wakiilka gaarka ah ee midooda africa in uu la socdo dhaqdhaqaaqa hubka dalka soo gelaya in uu la socdo sidoo kale waxaa jira afartii bishaan hadda aan ku jiro may waa tii diyaarad shacaba lagu soo riday magaalada berdaale gobolka bay waxyaabo fara badan oo dalka ka dhacaya waxaan maqli jiray maleeshiyaad aan heybtooda la aqoonin maanta marka ciidamo shisheeye oo aan heebteeda la aqoonin ayaa waxaa ka dambeeyey ama waxaa sameeyey looma dulqaadan karo arrintaas ayaa hadda walaacan abuurtay waan gartay labada arrimood baynu u kala qaadi dabcan walaaca iyo eedahaasi aada usoo jeediseen ciidamada amisom iyo sidoo kale ciidamada kale ajaaniibta ah ee wadanka aad sheegtay inay joogaan se haatee haddii aan ku hormaro midowda afrika wakiilka u jooga soomaaliya ayaad isagana carabka ku dhufatay in eeda aada usoo jeedinaysaan bal taa haddii aad noo faahfaahiso mudane maxay ku saabsan tahay waxyaabaha aad ku eedeynaysaan ama ku dhaliilaysaan midowda afrika wakiilka gaarka midowda afrika u fadhiya soomaaliya dalka wuxuu ku joogaa heshiis iyo sharciyad buu ku joogaa isaga ayaa mas-uul ka ah mas-uulka ugu sarreeya ee ciidamada amisom ee dalka jooga waa isaga helmadka marka koofida ama astaanta ay amisom leedahay ciidanka lama xiran karo inuu xirto waa ka mamnuuc ciidanka amisomna mandatka uu ku joogo waxa weeye waa la dagaalanka argagixisada in marka ciidamadii amisom qayb ka mid ah ama ciidan aan amisom ahayn loo isticmaalo in lagu fardigeliyo doorashooyinka maamul goboleed dalka ka dhacaya arrintaas waxaan u aragnaa inay tahay muxuu ahaa xaddaaf lagu xaddaafayo mandatekii uu lahaa wakiilka gaarka ah ee midowda afrika doorashooyinku waa hanaan internal gudaha ah oo soomaali u dhexaysa oo soomaalida raba inay ka wada hadlaan waan gartay laakiin ciidamooyin ciidamada ajnabiga ah ee aanan amisom ahayn ee dalka jooga markay wax sameeyaan in la yidhaahdo annaka ma aha ciidamada amisom ma ahane waa ciidamo aan amisom ahayn oo dalka jooga ambaster cabdirasaaq waxaad sheegtay amisom inay u taagan tahay inay la dagaalanto argagixisada dalka soomaaliyana uu leeyahay dowlad marka miyaanay dowladdu shaqadeedii ahayn hubka soo gelaya iyo ciidamo meesha loo dirayo midda kale ciidamada amisom waxay ku joogaan heshiis ay dowladda soomaaliya la gashay marka miyaanan la odhan karin dowladdu meeshii ay ka codsato ama ay kaalmo uga baahato unbay ka howlgelayaan ee maaha ciidamo iyagu soomaaliya maamulo oo ciidamadani mandatekay u joogaan waa mandate qoran oo la og yahay oo ah dagaalanka argagixisada saddex sano hadda u dambeeyey wax weyn lagama qabanin la dagaalanka argagixisada meeshii marka culayska ay saari lahaayeen nabadayntii dalka iyo xorayntiisii iyo dalka in maxnaha deegaamada ay gacanta ku hayaan argagixisada in laga qaado oo ciidaha la dagaalgeliyo oo la howlgeliyo oo dalka la amamasi xoogga la saari lahaa in xoogga la saaro muxuu ahaa arrimo kale oo soomaali ishaysigeedii gudaheedii ah looma baahna annaga waxayna la tahay sida ay tahay sharciyan u tahayna waraaqda waxaan ujeedinaa waa midowda africa baan u diray african union commission iyo baarlamaanka soomaaliya baarlamaanka soomaaliya waxaan ka rabnaa inay dabagalaan sharciyadda ciidamadan kale oo dalka jooga maxay ku joogaan heshiis nooceah bay ku joogaan baarlamaanka caddeeyo midowda africana waxaan rabnaa safiirku in uu ku koobnaado inuu dhexdhexaad ka ahaado arrimaha siyaasadda ee soomaaliya waad la socotaan walaal waxaa soo socda doorasho ciidamada amisomna waxaan rabnaa doorashada inay qayb ka noqdaan ilaalinteeda iyo muxuuha dhawristeedii habdhawr inay qayb ka noqdaan kama ay noqon karaan haddii wakiilkii u sarreeyey uu siyaasadda dhinac u janjeero oo uu macnaha jaal la yahay